keynaa baaq ku wajahan dhammaan soomaaliya meel kastoo ay joogto dadka isku laynaya maxaa yeelay dadka soomaaliyeed waa dad xagga diintana wadaagahoo dadka soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa boqol kiiba boqol inay ku atirsadaan nin diinta islaamka qofku caasi ha iska ahaado laakiin qofka ugu aasisan haddaad tidaahdid oo soomaaliga ah gaal baa tahay ama kufri baa tahay wuxuu ka xigaa xabad inuu kuu qaato wax ka hooseeya oo ku kula wajahayaa ma jirto marka sidaas darteed waxaan ka nahay diinta mid baynu ka nahay deegaankana mid baynu ka nahay oo dee dadka soomaaliyeed ba isku deegaan midabkana iskaga mid baynu nahay oo hadee dad isku jinsiyada baynu nahay xagga luuqadda na iskaga mid baynu nahay intaasba marka la eego soomaalida waxaa kaloo la yidhaahdaa kulli way isku dhafan tahay oo ninkii wuxuu yidhi ajahaygu haysan ninkii aada haysatidba meel buu kaa soo gelaya dadkii noocaas ahaa marka waxaa moodaa inayan dhiqi karin xabad iyo isbarakicin iyo iyo dagaal inayan dhiqi karin waxaan marka ugu baaqaynaa oo usoo jeedinaynaa dhammaan soomaalidu meel kastoo ay joogto in la joojiyo dagaalada iyo xabadda aafeeyey muddada labaatanka sano gaaraysa ayna usoo noqdaan kow islaamtinimada soomaalinimada iyo bini aadamnimada intaba inay dhawraan iyo deris wanaag waxaan si gaar ahaaneed marka baaq gaar ahaaneed u jeedinaynaa deegaanka la yidhaahdo deegaanka cagaare oo aynu ka warqabnay muddooyin horena ay ka jireen dagaalo ka dhaceen saana dhex galay hadda ka hor arrintooda si wanaagsan lagu dhameeyey haatanna wax kasoo cusboonaadeen waxaanu dadkaa ugu baaqaynaa walaalaha ah inay joojiyaan dagaalka inay walaalnimada xeeriyaan islaantinimada inay xeeriyaan wax allaala iyo wixii dhacayna hadda wixii dhacay waa dhaceen waxaa la yidhahdaa aladii raaxa raaxa wixii tagay waa tageen waxaa hal u baahan waxyaalaha hadda magaranaysaa taagan sidii magaranaysaa looga xaali lahaa waxaa la yidhaahdaa qofku hadduu dhinto waa la aasaa taladiisu intaasay ku dhammaataa waxay ku eg tahay war maydkayna ka aasa laakiin cidda talada u baahan oo u baahan in laga fakero qofka nool weeye badbaadintiisa sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka jira dadkaas oo aan ognahay inay dad walaalahoo wada degan yihiin derisnimada iyo walaalnimada iyo xididnimada iyo deegaanka iyo islaamtinimada ka dhexaysa aan ognahay inay joojiyaan dagaalka shaqaaqa dambe iyo gacanka hadal dambe ayan dhicin sida uga badanna arrintaas loo joojiyo waxaanu ognahay labada dhinacba rag khiyaara ama cuqaala baa tegey kuwii u dhameeyey maanta waxay kasoo ambabixi lahaayeen gaalkacyo meeshay ku wajahan yihiin waxayna ugu socdaaneen inay wax sii kala qaboojiyaaneen oo labada dhinac kala xakamayaan insha allahu anaguna diyaar baanu u nahay cid kasta oo waxgarada ama odayaal ha ahaato ama dawlad ha ahaato ama urur haween ha ahaato ama culimaa udiin ha ahaato ama dhalinyaro ha ahaato in laga qayb galo oo meeshaa la tago oo laisdhex taago oo dadka walaalaha la nabadayo diyaar baanu u nahay insha allahuna waxaan ku rajo weynahay ilahay idankiis inay iska soo gabagaboobi doonto dagaal dambe inuusan dhicin intaasaan oran lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu